alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin waxaan leenahay dersigii aan ka qaadanayna kitaabkii masaa'il aljaahiliya lisheekh maxamed bin cabdilwahab raximahullah waxaan ka bilaabaynaa insha allah mas'alada athalithatu wathalaathuun qaala almualif raximahullah athalithatu wathalathuun inkaaruhum ma aqaruu anahu diinuhum kama facaluu fi xaji ilbeyt faqaala tacaala waman yargabu can millati ibraahiima ila man safiha nafsah sheekhu wuxuu yihi masalatu athalithatu wathalathuun masalada soddon iyo saddexaad ee jaahiliyadu ay ku sugnaayeen min alkitaabiyiina walumiyiin inkaaruhum way dafiraadooda ay dafireen maa shay ay inkireen oy diideen aqaru ay qireen annahu inuu isagu shaygaasi diinuhu diintooda uu ka mid yahay waa inay dafireen waxay qirsanaayeen inuu diintooda ka mid yahay kamaa sidii facalu ay sameeyeen fii xaji ilbeyti beytka xajkiisa ay ku sameeyeen oo yuhuuddoo kale iyagoo u abtirsanaya nebiyullaahi ibraahim haddana waa diideen inay xajiyaan ha sidoo kale quraysh iyagoo abtirsan abtirsanaya nebiyullahi ibraahim ay haddana xajkii shirki iyo asnaam ka buuxiyeen wallahu aclam faqaala tacaala ilaahayga sarreeye wuxuu yidhi waman kumaa yargabu naca can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa naca ilaa man mid mooye safiha nacaseeyey oo duqumeeyey oo ku nacasnimo xukumay ku caqli xumo xukumay nafsoo nafsadiisa yargabu can haddii la yidhaahdo waa nacay wey yargabu fii haddii la yidhahdo yaa jecel waayo haddaad tidhaahdo ana argabu fii filmaai biyaha waa jecelhawa ana argabu canilmaai biyaha waa necebhawa marka ilaahay wuxuu yaa ka dabaalsan yaa ka caqli xun qof diiday qof nacay diintii nabiyullahi ibraahim ma jira waay waman kuma yarqabu waman yarqabu can millati ibraahima waman kuma yarqabu nacaya can millati ibraahiima ibraahim diintiisa yaa naca oon jeclaysanayn ilaa man mid mooye safiha ku nacasnimo xukumay safiha duqumeeye safah waa caqli xumada waay safiih qofkaan caqliga fiican lahayn waay alaa inahum uma sufahaa qofkaan caqli fiican lahayna leedah ilaa man mid mooye safiha nocaseeye nafsoo nafsadiisa oo doqomeeye oo doqonnimo ku xukumaya nacasnimo iyo waxgarad la-aan alraabicatu wathalaahuun ana kula firqatin taddaci annaha annaajiyatu faakdabahum allahu biqowlih haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin huma bayana asawaaba biqowlih balaa man aslama wajhahu lilah wa huwa muxsin sheekhu wuxuu yihi araabicatu wathalaahuun masalada soddon iyo afaraad ee jaahiliya ay ku sugnaayeen ana kula firqatin in koox kastaa taddaci ay ku andacoonaydo sheeganayso annahaa inay iyadu annaajiyatu tan badbaaday ay tahay koox kada koox kastaa waxay sheegi jirtay oo ku andacoo jirtay inay tahay iyadu mid badbaadaysa midda badbaadayso adduunna baadi ka badbaaday aakhirana naar ka badbaaday fa akdaba waa beeniyey hum iyaga allaahu allah baa beeniyey biqowlihii oraahdiisuu ku beeniyey burhaanakum caddayntiinna xujadiinna in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaaya markay qolo walba ku andacootay inay iyadu toosan tahay sidaa daraaddeedna adduunya baahdi adduunkana baadi ka badbaadsan tahay aakhiro naar ka badbaadaysa baa ilaahay beeniyey oo wuxuu yihi subxaana haatuu la imaada burhaanakum caddayntiinna xujadiinna in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaaya sheegasho maaha marka waa inay xaqiiq leeyihiin xaqiiqdana daliil baa laga rabaa sheekhu suma dababayana waa caddeeye alleh asawaaba sawaabtuu caddeeyey xaquu caddeeyee yaa badbaadaya ayuu ilaahay caddeeyey biqowlihi buu ilaahay ku caddeeyey qowlkiisa uu yidhi balaa arrinku sidaa maaha sheegashadaas ma ahane man qofka aslama toosiya oo hogaamiya wejhahu wejigiisa wejigiisa qofka toosiya qalbigiisa toosiya lilaahi ilaahay darti qofka u jeediya qalbigiisa wejigiisa wejigaa la sheegay xaala xubinta jidka qofka bani aadamka meesha ugu muhiimsan waxa weeye waa wejiga waaye wejiga haddii la sheegay waxaa soo hosgala jirkii oo dhan qalbigii waa qofkii toosiya wejigiisa niyadiisa qalbigiisa lilaahi ilaahay uu hogaamiye ikhlaasaa ku sugan walxaal sidaas sameeya huwa isagu uu yahay muxsinun qof samafalaaya oo camalka wanaajinaaya marka labadaas shardi qofka laga helo ayaa ah qofka badbaadaya shardiga koowaad maxaawaa islaamul wejhi lilaah qofku ilaahay darti inuu wax u sameeyo waa ilaahay wejiga u jeediye waa arrinka labaadna huwa alixsaan ay ixsaanu alcamal qofku inuu camalka wanaajiyo waa oo ilaahay u caabudo subxaana sidii isagoo arkaayo haddaanu arkaynin allah isagaa arkaayo marka qofku inuu camalkii ficniyo oo wanaajiyo mana wanaagsanaanayo camalku haddaan la waafajin sidii ilaahay u jideeyey subxaanahu watacaala marka ciddii ku sugan labadaa tilmaan alikhlaasu waalmutaabaca dhaahiran wa baatinan qawlan wa ficlan wa ictiqaadan ma u jeedaa qofka isaga oo qofka naajiyada ka mid ah qofkii laakiin afka un ka sheeganaya laakiin ikhlaas aan lagu hay daacadna daacadnimo laguma haayo camal fiicanna laguma haayo ee haddana aaminsan firqa naajiyo gela wax dhacaya maaha bidcoola waaye diinta kusoo bidceystay hawa raaca aan sharciga ilaalin waaye haddana wuxuu ku leeyay firqa naajiyaan ah ama waa maxay waa faasiq faajira waaye aan ilaahay ka xishoon xaaraanta cunaaya khamrada cabaaya dadka xadaaya xamanaaya ma u jeedaa laga yaaba xataa inaanu tukan haddana isu haysto firqa naaji inuu ka mid yahay kayfa haada wa ficlan waa dhacday walaalo walaalaha ka mid ah hadda ka hor ii yimid yidhi gabar walaashii miyuu yidhi maaqaan baa walaal baa raba nin baa raba inuu guursado inaan kaala tashadaan rabaa wy haye salafi ma yahay ninka haa buu yidhi waa yahay haye iyo waran xagga xagga shaqada ma shaqaystaa markii dambe waxaan weydiiyey muxuu ahaa masaajidkan kusoo tukadaa markaa buu yidhi maya ana markaas waxaan uweydiinaya waxaan raba qofka inaan anuguba aan garto ama aan qof garanaya raadiyo waayo qofkan waa ka qarsoomi karaa marka wuxuu yidhi maya masaajidkan kuma soo tukado marka waxaan u maleeyay inuu ka hadlaayo salaadaha waayahay jimcadana ma yidhi jimcada ma yimaan haye masaajidka ku tukadaha yidhi masaajidna kuma tukado yidhi waxaasir wuxuu ka hadlaa midhaa salaadihii maya masaajid jimcada halkugu tukadaa jimcadana ma tukado see waxu jiraan yani masaajidna kuma tukado maya oo maxaa dhacay dee ma tukado yidhi maba tukadaba maya ha waa taaruk salaad haa oo niyo maalaan ku weydiin markii ugu horeydaba su-aashii ugu horrey ku weydiiyey salafi ma yaha soo ma ahayn se haa haye salafi baa haa mana tukado ma tukado maxay tahay salafiyada uu ku sugan yahay qofaan tukan ma muslima masagoo gaalaa laisku haystaa subxaana allah marka u fiirso ma u fiirso waa salafi ku leeyahay salafina waxa waaye dadka qaarkood waa firqa naajiya waaye haye waa taaruk salaad waaye waxaas ka waran wax dhacaya maaha marka magaca kooxu qofku aftirsadoo anigu salafiyan aha u yidhaahdo aniga sheekh hebel baa raalli igaha u yidhaahdo aniga waxa weeyaan wax macnaahay samaynaysa male haddaana xaqiiq lahayn xaqiiqdana ilaah baa sheegay balaa man aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin yaa dadka qaarkood waxaweye ilaah na asturo salafiin sheeganaya bal wax yar isdhaafa wax yar la muran fidnada uu kugu abuuro dadka uu kugu diro sow kuu xanto sow kuu xadgudbo war aan heshiin kaa yeeli maayo kibirka ku jira waxaas masalafiyaah culamaa ahlusunna kutubu salaf markay manhajkooda ku sheega usuul ahlusunna marka la sheegayo in badan akhlaaqday sheegaan sharxu sunan barbahaari akhlaaqdau ku sheegay wahaakada sheekh islam taymiya muxuu aha akhlaaqdau ku sheegay caqiida waasitiya akhlaaqdau ku sheegay marka akhlaaqdu waxa weye bal nabi sal slam inama bucistu liutamima makaarim alakhlaaq wa maxaasin akhlaaq oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam marka yaa yidhi akhlaaqdii iyo dabeecaddii wanaagsanayd iyo anshixii fiicnaa iyo cibaadaysigii iyo taqwadii ilaahay ka mid maaha yaa yidhi waxyaabaha looga badbaada naarta yaa subxaan allah alkhamisatu walaathun masalada soddon iyo saddexaad soddon iyo shanaad attacabudu bikashfi alcawraati ka qowlihi waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadna calayha aabba'ana wallahu amarna biha masalada soddon iyo shanaad attacabudu ku cibaadaysi waaye bikashfi alcawraat cawrooyinka oo la faydo oo la banneeyo lagu cibaadaysto tacaluqa halkaa tacabudka ka dhig jaar majruurkaas ka qowlihi sida ilaahay qowlkiisa oo alla ku sheega waidaa marka facaluu ay sameeyaan kuwa mushrikiinta faaxishatan markay sameeyaan faaxisho dhar tuurid waaye ay isqaawiyaan weliba ayagoo kacbada ku dawaafaya isqaawinayaan shaydaan ba wuxuu leeyahay adinka dad dibadaha ka yimaadaad tihiin reer ma kama tihidin dharkaa wadiin waa ku caasideen macsi dembiaad ku gasheen ahlu makana ma tiidinoo dad gooniya oo xurmale ma tiidin laba midaa idin taala ama dhar dharka mako hela ama gata ama sadaqo ku hela ama hadiyad ku hela dharka ree maka xirta ma weydeen soo maaha ilaahay beydkiisa ha ku dawaafinana dharaad dibadda kala timaadeen oad ku caasideene dharka tuuro isqaawiya markaasaa haweenku isqaawinayaan iska dhaaf barrabe nas'alullah asalaamata walcaafiya wallaahi america kiniisad waxaa jirta ay isqaawiyaan nimankay naago acuudu billaah ninka boobkaa isqaawina acuudu billaah subxaan allah hada xaasil ya jamaca nacuudu billaah xishoo darana mushrikiinta marka saas sameeyaan ilahay wuxuu waa idaa marka facaluu ay sameeyaan faaxishatan ay faaxisho sameeyaan dhar furuus waayo marka dharka furtaan iyo weliba ku cibaadaysana qaaluu waxay yidhahdaan wajadnaa waa helnay calayha ay calaa hadihi alfaaxisha faaxishadan waxaa ku sugnaa aabba ana aabbayaasheenaan helnay oo ku sugan ay leeyihin wallaahu ilaah baana amaranaa na amray bihaa arrintaa iyada ah laba arrin bay sheegeen mid waa ku run sheegeen midna waa ku been sheegeen kay ku run sheegeen waa maxay dhar furashadaas kacba markay ku dawaafayaan inay aabbayaashood ka soo gaareen waa run iyaguma bilaabeen laakiin maxay ku xijiyeen wallaahu amaranaa bihaa dheen ilaahaa na amray waa been ilaahay sidaa darteed waa ku beeniyey ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ilaah yidhi ilaahay xumi isqaawi cawra bannayn ilaahay ma amro subxaanahu wa tacaala ma ujeeda marka waa arrintii horey ku andacoodeen waa laga aqbala waayo ilaahay ma radin laakiin sax ma tahay mase maaha masalo kale waayo asaadisatu wathalaatu masalada soddon iyo lixaad attacabud waa ku cibaadaysi bitaxriimi alxalaali xalaashoo la xaaraamtinimo ay ku cibaadaystaan oo ilaahay ugu dhowaadaan kamaa tacabudu say ugu cibaadaysteen bishirki gaalnimo shirkigay ugu cibaadaysteen waxay samayn jireen jaahiliya waxaa kamid a mushrikiinta carbeed oo kamid a wax xalaaley way xaaraamay jireen wix ilaahay u xalaaleeyey ha neefkaas saabicadii iyo muxuu xaamkii iyo waxa weeyaan suurat lancaam ugu laabo wa ancaamun xurima duhuuruha wa ancaamun laa yadkuruuna sma allahi calayha iftira'an calayh sayjihim bima kaanuu yaftaruun وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خال... هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجيهم وصفهم إنه حكيم عليم وسورة أنعام والله هي سورة المائدة إيه وحلا وحلا ليس كحرمين وين كل عبادة سنة سبحان الله شرك كان وأكو كل عبادة سو يراهدين إلهي ما عبودي كرنو توس ما عبودي كرنو دنبيلا يالان هاي ha yeeshee addoommo ilaahay nooga dhow buu leeyahay ilaahay owan wanaagsan malaa'igtii ambiyadii saalixiintii iyagaan u sujuudaynaa u rukuucaynaa iyagaan baryaynaa ha ulaahi shufacaa'una cinda allah alla agtii nooga ergeynaayaan alla aan weynayno yaanaan toos u caabudin ilaahay miyaan toos u caabudi karna annagoo sidaan ah may waa inaan ilaahay cod u marno weyneeya ilaahay saasay ku leeyihin u fiirso shirkigay ku cibaadaysanayaan المسألة الثامنة مسألة السابعة والثلاثون مسألة صدنية طلبات التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله التعبد كل عبادة سواي أي كل عبادة إسلام باتخ... أي كل عبادة إسلام باتخاذ الأحبار علوم ذي كي الشذوذي إيا والرهبان عباد ذاتك عبادة سنة كي الشذوذ أربابا أي معبودات كوي عابدا من دون الله إله سكري سؤالا ماشا سديل لغا ويديو درسي صوص الله hareyn aad jawaabta garaweys haddabaa kuu sheegaa ninkuu digay kuma dilin ay dhahaan soomaalidu carabtuna waxay dhahaan man andarak faqad acdarak qofka kuu digaa waa kuu cudur daaray bal haddaba la soco attacabudu ku cibaadaysi ay ku cibaadaysanayaan biitikaadi alaxbaari axbaarta waa culummada jamcu xabrin waay culummada laga ka yeelashadooda iyo waruhbaani dadka cubaadda ha ka yeelashadooda arbaaban ay macbuudaatin kuway caabudan min duunilah ilaahay sokodi markay soo degta aayaddii ilaahay ku tilma ku yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah ilaahay sokodi rabbiyaal ka dhigteen baa waxa uu yidhi cadi ibn xaatim yaa rasuul ma aan caabudno yidhi naga ma caabudno rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam wixii ilaahay idin xalaaleeyey ma idinka xaaraantinimaynayeen oo ma xarimayseen haa wixii ilaahay idinka xarima ma idin xalaaleynayeen oo ma xalaalaynaysin haa tilka cibaadatum cibaadada rabbi ka yeelashada waa sidaas waay marka wixii ilaahay xarimay oy dadku og yihiin diinta ilaahay ayaa wadaadaa xalaalayna xantii ilaahay kaa xarima wadaadaga kuu xalaal ku dhaha hooyada ee abbaha raximkaaga walaalkaaga muslimkaa ilaahay ku amray inaad xariirido aa sheekhaaga ku dhaha gooy hooyadaa gooyu ku leeyahay aabbaha wuxuu ku leeyahay hooyadaa gooy adeerkaa gooy abtigaa gooy walaashaa ha la hadlin miyaad ka yeelaysaa maya ma ka yeelaysa sabab hadday jirto oo hajriga uu ku bannaysta qofka isaga ah waa gooni waaya taasi waa xukunkii ilaahay wa haddii kale waxa weeyaan goyd wixii ilaahay xiriiriga ku yidhi ma la yeelaayo waa asaabicaha athaaminatu wathalaathuun masalada soddon iyo sideedaad alilxaadu waa ku leexin leexasho ku leexasho wey fi sifaati fi sha'ni sifaat sifaatka ilaahay arrinkooda lagu leexdo oo la ilxaadiyo sifaatka alilxaadu leexin fi sifaat sifaatka leexiyo ka qowlihi tacaala ilaahay ka sarreeya qowlkiisoo kale walaakin ha yeeshee danantum waxaad u moodeen ana allaha in allah laa yaclamu aanu garanayn kasiiran in badan oo mimaa kii ka ahaday tacmaluuna aad samaynaydiin wadaalikum kiinaas wadaalikum kiinaas dhanukum manadiinaas aladiina wadaalikum dhanukum aladii dhanantum maladaas aad moodeen baa ardaakum idin halaagtay oo fa asbaxtum waxaad noqoteen min alkhaasiriina kamid noqoteen kuwa khasaaray marka aayaddan ilahi wuxuu ku sheegay inay u moodeen kuwa gaalada ah in wax badan oy samaynayaan aan ilaahay ka warhaynin subxaana oo ilaahay aanu ogeyn arrintaas inay ka malaysteenna ay ku halaagsameen sifada ilaahay ee ah ana ana allaha axaata bikulli shayin cilman wa annahu bikulli shayin caliim wax walba ilaahay inuu og yahay ee sifada iyadaa ayay qayb ka mida dafireen fii saxiix bukhaari maxaa ku sugan cabdullahi bin mascuud radiallahu canhu wuxuu yidhi kacbada asturkeeda sataarkeeda daaha marada ku xiran ayuu ku qarsoonaa saddex nin oo laba reer daa'if tahay midna reer quraysh ama laba mee reer quraysh tahay midna reer daa'if oo mushrikiintiya baa su-aal baa isweydiiyeen midaa wuxuu yidhi ilaahay mana maqlaa su-aashaasuu keenay midaa u jawaab wuxuu yidhi kor haddaan u hadalno waana maqlaa laakiin haddaan hoos u sheekaysano ilaahaynama maqlaa yidhi kii saddexaad wuxuu yidhi haddii uuna maqlaayo kor haddaan u hadalno hoos haddaan u hadlana waana maqlaa maxaa marka arrintaa ku sugan in ay leeyihiin midkood leeyahay ilaahay nama maqlo markii aan hoos u sheekaysano laakiin kor haddaan u hadla waana maqlaa marka yacni cilmigii ilaahay ayay waxay ka waxay ku koobeen oo keliya kor markay u hadlaan macnaheedu maxaa waaye markay hoos u hadlaayaan oo xaalaad fara badana waxay ku hadlaayaan waxay ku faqaayaan hoos isugu sheegayaan ilaahay war kama hayay noqon maladaas ay ilaahay u moodeen in wax ka qarsoon yihin ayay ku halaagsameen wadalikum dhanukum aladii dhanantum birabbikum aad rabbigiin ka malaydeen ayaa ardaakum ay ahlakakum fa asbaxtum min alkhaasiriin ka waran sifadii ilaahay oo dhan qofka diida jahmiga ka waran yidhaahda ilaahay cilmi ma laha ilaahay gacan ma laha ilaahay kor ma jiro nasal allah asalam alcaafiya almasalatu athaaminatu wathalaathuun buu yidhi sheekhu maya ha almasala taasicatu wathalaathuun masalada sagaal iyo soddomaad alilxaadu waa ku leexasho fi lasmaa'i fi asmaa'i illahi ilahay magaciisa ay ku leexdeen ka qowlihi ilaahay qowlkiisa wahum iyaguna gaaladu yakfuruuna waxay ku kufrinayaan biraxmaan allah raxmaanka ay dafiraayaan gaaladu waa diideen inay rumaystaan magacyada ilaahay inuu kamid yahay arraxmaan waa diideen allah baa naqaanaahayde heshiiskii nebigu sal ly slam uu quraysh la dhigtay sulxu xudaybi bismillahi araxmaan raxiim arraxmaan raxiim arraxmaan ma naqaanay dheheen yaba nin joogaan u naqaanahay dheheen hadal macnahaasay leeyihin marka markay maqleen nebiga sal slam ilaahay caabudaayo ilaahay baryaayo arraxmaan markuu bari allah markuu bari waxay yidhaahdeen wuxuu ku andacoona hal ilahay inuu aaminsan yahay dhowr ilaahowna barya ilahay baa soo dejiyey qul idcu allaha aw idcu araxmaana ayama tadcu falahu alasmaa'u alxusnaa ama allah ku bari ama arraxmaan ku bari kaad ku baridaba magacyada fiican ee wanaagga ku dhammaystirmay allah baa iskale wahum yakfuruuna way ku kufrinaya biraxmaanay ku kufrinaya الأربعون مسألة أفرتنات التعطيل وإنك وتعطيل أي الإخلاء وإن كريد واي يعني معي تعطيلنا يان وماشى كسارا يان كريتانك إلهي إله ما بتشري لي كقول آل فرعون لا فرعون هذا الكودي وكلا أتباع فرعون وفرعون يوحي راعوه وفرعون وكيري ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى آه. وما رب العالمين وكاس دفري إلهي جريتانكيس مركا arrimihii jaalihay ka mid ahayeenu ilxaad ilahay in la dafiro waktigan aan joognana aaday u farabateen ma kasarahum ullah allah ma badiyo shartooda ilahay muslimiinta ka xifdiyo nimanka mulxidiinta qalabkan warbaahinta isticmaala social media waxa la yidhaahdo afsadu albilaada walcibaad afsadahum ullah way way lumiyeen dhalinyarada weliba iskuullada ay u dhigaan ee profesorada loogu sheegay waa in badanoo kamida way inxiraasiyeen ilxaad bay ku rideen nacuudu billahi minhum ilaahay waa dafireen ilaah ma jiro kuleeyahy subxaan allah san ilaahay u jirin madaa is abuurtay koonkan miyaa iska noqday subxaan allah nasal allah salaamta walcaafiya maxaa ku dhacay إلى ما كمان قال شرتود الحادية والأربعون نسبة نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك مسألة لا أفرتني كواد بولي مؤلفكو نسبة النقائص kala dhinnaanshaha utiirinteeda ceebaha utiirinteeda ilayhi ilaahay iyo ilallah ilaahay loo tiiriyo subxaanahu ee ilaahay ceeb ka hufanaansha ilaahay ceebta ka hufan ee ceebta ka fog ay u tiirinayaan naqaa'is kala gaabin iyo iyo kala dhimanaansho iyo ceeb subxaana allah jaahiliyaa laga helay ilaahay bay ceebayn ay ceeb ku sheegayaan kalwaladi saas oo kale sida ubad oo kale ilaahay walad lahay dhahan إله ولا الله دهن نصارى وكودان عيسى ولك إله سبحان الله يهودنا وكودان عزير بن الله سبحان الله آه مشركين تنا وكودان ملائكة بنات الله سبحان الله والحاجة يتيرين إلهي الذنب يتيرين وإلهي شيء باهي أقبى آه باهي أقبى والتعب إلهي الدال بيديري يتيرين يهود وكودان إلهي وادار كون كل حمال وكأبور كجبنا وادار الله رضي وام السنة من الغبو إلى واحد دالنا مرتابا مركا waxa weeyaan ilaahay waa aflagaadeeyeen subxaana yuhuud maxayba dhaheenba in allaha faqiir ay dhahen ilaahay waa baahan yahay subxaana allah waa baahan yahay dhahen xaajo ilaahay subxaana allah لقد سمع الذين قول الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سبحان الله سبحان الله سبحان الله إله رباهنا يدين إننا هذا بانا سبحان الله نسأل الله السلامة والعافية marka sheekh wuxuu yidhi nisbatu waxa waaye nisbatu naqaa'isi ilayhi subxaanahu kalwaladi wiilkaoo kale walad ubad oo kale dhe walxaajati iyo xaajeed oo baahi oo kale watacabi iyo daal oo kale maca tanzihi ruubaanihim iyagoo kuwooda cibaadaysta ka nasahayo oo ka fogeynaya can bacdi daalika kaa qaar ka mida ruubaantooda nasaarada dadkooda ruubaantaa qaaraan guursanba ma guursadaan waxay leeyihiin maxay way ka sarreeyaan inay haween iyo iyo caruur iyo waxaas inay yeeshaan ma ujeedaa ma ujeedaa mushrikiinta odhanaya ilaahay subxaanahu watacaala odhanaya malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay iyaga gabarh haddii loo tiiriyo oo gabar u dhalato aaday u caruur jirin yaa wejigaa madoobaan jiray welwel baa ku imaan jiray ayadusuhu fi turaab marka waxa iyaga ceeb u arkaayeen oo maxaa iyaga wax xun u arkaayeen ninka inuu gabar dhalo ayay leeyihiin ilaahay waa gabar dhala subxaana allah subxaana allah athaaniyatu walarbacuun masalada afar iyo labaatanaad laba iyo afartana ashirku fi lmulki waay ashirku sharig yeelid fi lmulki lahaanshaha lahaanshaha ka qowlilmajuusi dab caabudayaasha qowlkoodii oo kale dab caabadayaashu maxay sameeyeen majuustu waxay leeyihiin koonkan laba khaaliq baa iska leh laba khaaliq baa koonkan aa jirta khaaliq balaayada abuuray iyo khaaliq sharta abuuray khaaliq iftiinka abuuray khayrkii waaye khaali mugdiga abuuray waa baladii labadaa khaaliqaa jirtay kuleeyihin ilaaha khayrka abuuray kuleeyihin haye shartana waxay leeyihiin iyo mugdiga waxa abuura wax kale shaahid laba maalik bay marka sugayaan ashirku fi lmulki waaye shirki fi lmulki lahaanshihii ilaahay in lala wadaago suufiyada qaadiriyada wayba dhaafeenba meeshaasoo mulkiga sheekh cabdulqaadir jeylaani unbaa lehay dheheen وملكي وخلقي وحيدان وحيدان دي لالين وأمري أمر الله إن قلت كن يكون كل بأمر الله فاحكم بقدرتي ما يتعرف تاما حيدان وكل بلاد الله ملكي حقيقة أساسي لي يا وعلي عبد القادر الجيلاني وعلي وكل بلاد الله إلهي ملكي سدمانتي ملكي ولا شيء حقيقة ضب أهان مجازمة anaa iska leh dhammaan dhulka ilaahay caqiidat litixaad wa ha ayib almas'alatu athalithatu walarbacuun juxuudulqadari qadarkoo la dafiro masalada afartan iyo saddexaad juxuudulqadari qadarkoo la dafiro wa qadarkii bay diideen ha alamru unuf bay dhaheen ummaddanna waa laga helay ha qadarki waa diideen qadarki waa diideen waxay dhaheen qadar ma jiro saasay yidhahdeen الرابعة والأربعون مسألة أفرتان أفراد الاحتجاج حجيششو على الله إلهي لو حجيستو به أي بالقدر قدرك لو حجيستو إلهي بيقدرك حجيستنايا إبليس أوه الريو ربي بما أغويتني إله واذي اللومي درتت لو غينا أجمعين لما أنتونا اللومنا قدرك إلهي إنو سي خيار أو كعاسي إلهي لكن إلهي كحرمي أيو أنتو خيارك قاتي oo macsiyaystay ayuu ilaahay ku eedeeyey qurays saas oo kale walow shaa allahu ma cashaknaa walaa aabbaa'una walaa xaramna min shayda hadduu ilaahay dooni lahayn ilaah baa raalli ka ahe maba aanaan bacaabudnayn bay dhaheen annagay abbayaashan ilaahay keyrkii allah raalli ka ah wax ilaahay raalli nooga yahay oo muxuu ahaa shirkiga maxaad maxaana loogu haystaaba ilaah baa raalli ka ahe haddaanu ilaahay raalli ka ahayn maba dhaceynay leeyihin marka qadarkii ayay ugu daliishadeen waa maxay xumidoodii asaadisatu walarbacuun mas'alada afartan iyo lixaad masabatu dahri waktiga oo la caayo waktiga oo la sabiyo la caayo ka qowlihim qowlkooda oo kale ay dhaheen wamaa yuuliku ma halaago naa inagana ma baabi'inayo ila dahru waktiga mooye waktiga mooye wax kalona baabi'inaya leeyihin cumrigaa unba naga daba imaan waa iska dhimanayna kuwa kalaa dhalan waa iska dhimanayna waktiga unbaa qofka dilay ilaahay bay saa ku dafiray mulxidiin wa marka waktiga yaan la ceebayn dadka waa soomaalida way isticmaal waxay leeyihin wakti xunaan ku jirnay kuli wakti xun wakti xun maxaa xun xun wax waa caay waay haddiin wakti kululaan ku jirna wakti qaboobaan ku jirna ha tilmaantaa ku sifay kulayl iyo qabow caay maaha taas laakiin wakti xun qofka saa oran haddaa ku tidhaahdo niyo qof xun baa tahay wuu kugu xanaaqa ilaahay waktigiisiina wuxuu ku sheegayaa xumi marka lama ogola in waktiga la caayo asaabicatu walarbacuun masalada afartan toddobaad idaafatu nicam illaahi ilaa hayri idaafatu nicamillah ilaahay nicmooyinkiisa loo tiiriyo ilaa hayrihi cid kale loo tiiriyo mushkilo weyn waay tan haddii su-aal lagaa weydiiyo ha ka jawaabi weyn ka qowlihi ilaahay qowlkiisa yacrifuuna nicmat allahi suma yunkiruuna yacrifuuna way garanayaan nicmatallahi ilaahay nicmooyinkiisa garanayaan mufradu mudaafa yacum ilaahay barwaaqooyinkii nicmooyinkiisa garanayaan suma dabada yunkiruuna waa dafirayaan haa uu ilaahay nicmadii diidaya suuratu lancaam aan dhehe suuratu naxal culamada qaarna waxay ku magacaabeen sidii sheekh sacdi suuratu nicam u laabo nicmooyinka ilaahay wax un aad ka ogaatid farabadideedan aad la yaabtide iyagoo waxaasoo dhan og oo ilaah baa keene odhanaya hadday haddana dafirayaanoo waxay uga mahadnaqayaan asnaamtii wixii kale athaaminatu waalarbacuun mas'ala afartan iyo sideedaad alkufru kufri lagu kufriyo biaayaatillahi ilaahay aayadkiisa lagu kufriyo la dafiro altaasicatu waalarbacuun mas'ala afartan iyo sagaalaad jaxdu bacdiha ilaahay aayaadkiisa qaarkooda la dafiro alkhamsuun masalada kontomaad qowluhum maa anzala allahu calaa basharin min shay yuhuud waaye waxay dhaheen maa anzala ma soo dejin allahu alla calaa basharin qof dushi kuma soo dejin min shayin ay shay-an waxba kuma soo dejin ilaahay cid oo wax kusoo dejiyo malahay dhaheen bal u fiirso waxay rabaan inay diidaan qur'aanka kariimka ah sunnada nebiga sal slam ee nebigu yidhi waa laygu soo dejiyey tiiday diidayaan say u diidaan waxay dhaheen waa beenay dhaheen ilaahay cid oo wax kusoo dejiyo maleh ilaahay se u xujeeyey fiiri subxaana qul man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa ale yaa soo dejiyey kitaabkii muuse la yimid waa idinkan u andacoonaydiin inaad muuse aaminsan tihiin kitaab towraad la siiyey yaa soo dejiyey isagas oo allah maaha hadda maxaa u leedihiin ilaahay wuxuu soo dejiye malah isma ogowa alxaadiyatu walkhamsuun masalada konton iyo koowaad qowluhum oraahdooda fi lqur'aan ay qur'aan ka yidhaahdeen in haadaa ay maa haadaa kani maaha ilaa qowlu lbashar dad hadalkii mooye wax kale maaha waa kuwaas jahmiyada iyo ashaacirada iyo kulli waa kuwa odhanaya qur-aanku waa makhluuq qur-aanku waa makhluuq athaaniyatu walkhamsuun masala labiyo kontomaad alqadaxu durid la duraayo fii xikmat illaahi tacaala ilaahay ka sarreey xikmadiisa ulajeedooyinka ilaahay xikmadda allah wax u sameeyo alla qadxinaa athaalithatu walkhamsuun masalada konton iyo saddexaad icmaalu alxiyali aldaahirati waalbaatinati fii dafci maa jaa'at bihi rusul ka qowlihi tacaala wamakaruu makr allah icmaalu alxiyali aldaahira tabaha muuqda adeegsigooda iyo walbaatinati iyo tabta xeeladaha qarsoon adeegsigooda oo maxaa loo adeegsanaya xeelado iyo tab iyo waxbay adeegsanayaan wax muuqda iyo wax qarsoon maxay u adeegsanayaan fii dafci maa shay ka hortegid jaa'ad ay la timi bihi maaga arrusul rusushu waxay la timi waxay rusushu la timi say u dafciyaan uga hortagaan ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale wamakaruu way makriyeen wamakara allahu ilaahayna waa makriye wallahu khayru lmaakiriin waxaan ku khatimaynaa insha allah wa qowlihii waqaalat waxay tiri daa'ifatun kooxoo min ahlilkitaabi kitaabka dadkiisa ka mida aaminuu rumeeya biladii midka unzila la soo dejiyey cala aladiina kuwii lagu soo dejiyey dushooda aamanuu rumeeyeen goormaad rumaydaan ood islaam muujisataan daacad kamaa waa munaafiqnime wajha nahaari gelinka hore ee maalin maalinta gelinkeeda hore wakfuruu kuna kufriyedeen oo diida aakhira maalinta gelinkeeda dambe maxaad rabtiin bal u fiirso nimanka munaafiqiinta yuhuudda waxay yidhaahdeen islaamka sheegta maalinta subaxeedii hore gala waa islaamnay dhaha galabtiina ka dhaqaajiyo waa ku kufnay dhah maxaa dhacay lacallahum yarjicuun si muslimiin diinta uga shakiyaan uga laabtaan hada wallahu aclam wsala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online